kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida somaly diaspora news com sidoo kalena dhegaystayaal naga soo booqda qurbajoog com shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa noqday mawduuca ugu weyn ee ka taagan somalilan shirka golaha dhexe ee kulmiye oo marar badan dib u dhac ku yimid xiliyo kala duwanna loo cayimay ayaa loo arkaa mid saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelan doona midnimadii iyo wadajirta xisbiga kulmiye markaynu soo koobno waxaa loo mudeeyey inuu shirka golaha dhexe ee kulmiye qarsoomo tobanka bisha nofembar waxaa shirka loogu dooran doonaa musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ee xisbigaasi u matalaya doorashooyinka madaxtinimo cayimaada qabsoomidda shirka waxaa ka dhashay tuhunno ku saabsan qaabka loo maamulayo waxaa curtay shaki ka soo bilaabmay magaalada burco sanadii laba kun iyo sideedii oo lagu qabtay shirkii golaha dhexe kaasoo abuuray cunfi siyaasadeed iyo garabyo cusub oo uu xisbigu u kala jabo madaxweyne silaayo ayaa la aaminsan yahay inaanu muddaxileedka labaad ee dastuuriga ah isu soo taagi doonin taas waxaa soo kicisay mas-uuliyiin damac siyaasiya leh oo shaaciyey inay ku tartamayaan shirka golaha dhexe ee kulmiye waxaa xisbigu u kala fadhiistay laba garab oo ay kala hogaaminayaan guddoomiye muuse biixi iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maxamed biixi yunis oo ay ku lamaanan yihiin musharaxiinta kale ah cabdicasiis maxamed samaale iyo xildhibaan axmed cabdi kijaandhe sidoo kale waxaa qaybsamay hogaanka xisbiga oo la kala taftay labada garab guddoomiyaha xisbiga waxaa soo raacay ku-xigeenkiisii koowaad ku-xigeenkiisii afraad iyo xogayaha guud halka garabka musharaxiinta huwanta ah ay dhankooda raaceen guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo ka saddexaad waxay garabkani sheegeen in hogaanka taageersan musharax muuse biixi ay ku keliyeysteen hawshii qabanqaabo ee shirka golaha dhexe islamarkaana aanay ogoleen wax wadatashi ah oo laga yeesho shirka muddaysan waxay caddeeyeen in xarunta xisbiga kulmiye ay ka socoto waxay ugu yeedheen galbinta musharax muuse biixi oo uu ku lamaanan yahay madaxweyne ku-xigeenka haatan mudane saylici waxaa kale oo xaaladda sii horiyey markii tiro ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne siilaanyo ay baarashuudka ka goosteen kusii jiritaanka dowladda iyagoo asbaabta ku kaliftay iscasilaada ku sheegay kadib markii madaxweynuhu uu ka bareeray inaanu dhex u ahayn musharaxiinta taageerana u fidiyey musharax muuse biixi cabdi inkasta oo uu madaxweyne siilaanyo beeniyey jiritaanka doodaas sheegana in xisbiga si siman oo xorah loogu tartami doono khilaafka haatan taagan oo dhowr jeer guddiyo loo saaray natiijadii ay soo saareenna aan lagu dhaqmin ayaa loo arkaa mid uu caan ku yahay xisbiga kulmiye kama sii hor dhacayno dhegaystayaal go'aamada laga eegayo shirka golaha dhexe ee kulmiye balse waxaynu dib u milicsan doonnaa sooyaalkii kulmiye ee musharaxiintu inay ka dhex tartamaan haddaba shabakada qurbajoog dot com ayaa barnaamijkan gaarka idinka diyaarisay khilaafka xisbiga kulmiye kaasoo ka ambabixi doona shirkii kan ka horeeyey ee laba kun iyo sideedii iyo natiijadii kasoo baxday oo kala qaybisay xisbiga kulmiye iyo saadaasha socota oo muujinaysa in mar kale xisbiga kulmiye ay lasoo darsi doonto wejigabax ka duwan shirkii burco maadaama xilligan hogaaminta dalka uu kulmiye hayo lana filayey inuu kobciyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka
way guddoomiyeen arrimihii doorashadaadu waa soo dhowyihi waqtigoodii xisbigiinii waa xisbiga ugu weyna mucaaradka ana dhexdoodii weli shirweynihii laguma kala bixin in badanna dadku waa sugaya bal arrimihii shirweynihii ka waran gudoonti arrimaha aan xisbiga ka warramo in badan baa laga sameeya hadal iyo faaliya laga sameeya hadda xisbi xisbi weyn oo xisbiga problem anigu argo karo ugu weyay dalka weyi in laga faaloodo iyo haddii wax la warayo mid walba gar baa loo leeyahay xaq baa loo leeyahay laakiin mid baan ii sheegaya xisbiga haa waktigii shirweynihiisiiba ayaanu ama budaba soo dhaafnay ama ano kale waanu ku dhexjirnay haddii ay hawshaasi nagu jirtana waxa wey horta xisbigaygu waa xisbi dimuqraati ah oo si cad u dimuqraati ah oo qabsanaya jirkiisi ama ha ka habsaano ama yuula habsaano qabsanaya muddo badan ba hawshiisa waanu ku jiray cid walba way u furan tahay inuu istaago gudoomiya isu taago madaxweyne isu taago xisbiga isu taago way furan tahay doodahaas waynu arkaynaa xisbiyada dunida kasoo weynaga mararka dunida weyn ka hadayda waad arkaysaa sida xisbi walba gurihiisa lagu tartamayo kaayana waa lagu tartamaya waa xaq waa garab madiida xisbi kale kaas intaasi ka socoto bal noo sheeg waxba isayaana ka hadin dadku ogyahay waxba ka hadli maayo qaar kuwooda qabsaday iyo qaar aan qabsan dadka kasoo qabsadaan way jiraan lakin imika anigu xasaasi kale ka hadlimaya kaayagaan ka hadlaya wuu noo dhowdhow yahay waana kalsooni fara badan baan ku qabnaa dimuqraadiyada iyada waxa dimuqraadiyaadkiina faraysana waan u hogaansamaynaa kulligii waan u hogaansamaynaa doorashooyinkana si wacan wacan baan uga gaarsiinaynaa kalsooni badanna waan ku qabnaa in ummaddu maanta ay noo soo jeedo haddii doorashada aan aqaladayn oo sida aan arkayno iminka waxaynu kaado dhan aan dawladdaas ku tumanna xoog caara iyo mid shaki naguma jiro inaan ku guulaysano doorashada soo socda
tan arrimana dhexdeedna musharaxiin badan baa shaqadii madaxweyne ku-xigeenka jirto oo sidaas dimuqraadiga laakiin marka shaqadii guddoomiyenimada ama ciddii musharaxa madaxweynenimada isku taagi lahayd waxa weeyaan adiga iyo doctor axmed xuseen ciise arrimihiinii baa haddana ilaa hadda laleeyahay axmedna mar gooni buu yar hadlaa jirana mar gooni buu yar hadlayaayo arrimahoodii iyagii baan isku duundaloolay
umalayn maayo in arrintaa dhundaloolida ay wax ka jiraan umalayn maayo axmed xuseen ciise waa nin weyn waa nin mutacalima waa nin xisbiga kamida waa nin isaga iyo ciddii kale isu taagaysa malaa labadayda quraan ma qaar kanana way jiraan waana soo bixi karaa axmed xuseen ciise iyo ninkii kale xaq uu leeyahay inuu isu taago madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga iyo mid walba waana u furan tahay rag kaloo badan oo doonayaana way jiraan kulli baan xisbiga mid walba qaar aana maqlin iyo qaar soo bixi doona intaba markaa taasi cusha ay leedahay ditoona ma jiro ilaa gudoomiye hadda wakti aada muddayseen oo in laisleeyahay shirweynahoodii waktigaas ayuu noqonaya in arrimaha laga dhawaaqaya qof walba maanta horna madaxweyne ku-xigeen baan nahay inka xisbi ahaan arrin qurux badan baydila tahay laakiin waktigiima muddayseen sal oo waktigaas u dhacaya ma odhan karaa
marka waktigaanu qabanaya wuu joogaa ama waad ogtihiin oo idinkuba siriyeeli maysaan xisbi ay sugaynayaan dhowr boqol oo qof sugaynayaan shirweyn xisbi yarmaa dunida ilaahoo dhan marka shirweyntaas loo qabanayo indali degeli laguma karo indali degeli laguma karo waa dabcan dibaddaa lagu sii warkashadaa wax la isla bisaamaa amar xasun baa la galaa negotiation baa la galaa wuxu way socdaa qol wala sida u maamulta imika americanku sida u maamulanaya laakiin akhirka meel bay ku dambeynaysaa meel baa la isku raacaya marka wax yagu baanu kala hufanayna wax kaloo aanu sadaynayna ma jirto waxaanu doonaynaa marka aanu gallo oo insha allahu bidillahi alkariim aan hubo ama ku kaseyna inayn fogeyn aada u dhowdahay annagu midasano gacantiisasana gelin way gudoomiye arrimaha xisbigiina ugu dambeynti waxaynu gudbi doonaa waxaa leeyahay axmed maxamed silayn xisbigii adiga ah raggii ku dhawaaqay weliba xisbigii ugu daada yaraa weeyaan oo ururada kale way iga wada horreeyeen intii adeysay shaqadii musharaxnimada oo kusoo sharaxday weliba cidiya guudkana lagaga qaadee doorashadii waa ladiga helay axmed dhexdiisii haddii laga helo haddadan shirweynahan oo kale arrimaha ku waajahaya waxay baa lisleeyahay falo sidoo loo ogolaanaya sida kii horeysay dimuqraadiyad noqota bal arrimaha ka war boqol kiiba boqol baan ogolaanaya boqol kiiba boqol baan ogolaanaya iyada oo weli garan maayo inta aan socday ama halkan ha noqoto ama meelka noqoto doorasho inta laga helay aan diiday garan maayo halka dheer baan soo maray meelo badan baan ku jiray inta badan anaa waqti horrec jiray piyasana meel inta laga helay laga dhaqaajay ma jirin ka hor adigaaba markaan saddex afar jeer soo noqday soo weynaaday soo ahaaday muddo badan soo ahaa ana oran jira waari taataan muxuu ahay bal adkala meesha aad noqotay iyadoo cidimo markaa igana riixanin way jireen dabcan mar walba waa dab waa bani aadam waa urur weyn intan guraysan way jirtaa iminka ti oo kale wey haddana boqolkiiba boqol waan taageerayaa cid meesha gacanna waan siinayaa waana waana wa- waana soo dhaweynaya waan ku celinayaa xisbigaygu waa xisbi dimuqraati ah haddii aniga la doontana ahlan wasahlan haddii la jiro cid kale la doontana waan soo dhaweynaya
ayay caanadiisu tahay in iyo shacara iyo afkaar kala duwan ma jirto wax mushkilad ah oo ka taagan xisbigana
waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu isiiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ahay cid kasta oo ila tartanta waxaan waxay ashirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guulaysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxba kama qabo
baalis walaag maanta arrinteeda waa rusunta madaxweynuhu sharaxan yahay waan soo dhaweynaya anna waan sharaxan waan soo dhaweynaya xisbi hor lagu kala baxaabuleey laakiin dagaal iyo idaacaddii qaranka oo gudoomiyaha ayda iyo idaacaddii qaranka iyo t v-gii oo حزب الحاكم كتلس في دي واي حل نقول مثلا
sidii lagu yaqiina xisbiga kumiya oo halka ay madaxdiisa ugu sarreysay ku mad badan tahay waxaa hawlo farsamo oo dimuqraadiyadda uga tahay in laga doodo oo wixii ra'yigu khilaafka ra'yigu wax dembiga uu leeyahay ma jiro ra'yiga la ysu khilaafi karo baa caawa lasoo ururiyey halkaa lagu wada leeyahay ishina idiin macallina waxaanuna ku dhawaaqaynaa guulihii aanu ku dhawaaqi jiray marka muddo laga sheekaysto yar oo jariidada nafteedu iibkeeda hesho oo la odhan jiray lagu kala tegiyey foodaa la isla galayey foodi ma jirto foodu foodaa ma aha waa mabaadi iyo ideolojiyad iyo wax sixitaan waxaa la isku hayaa cadaawad saktiihi dhexdeeda ma jirto waxaanu faqaa nidaal baa nahay dad oo wada xilgamay isku xidhan isku mabda ah oo aan kala tegi karin oo furfurmi karin baanu nahay unitiga iyaguna mar alla markuu khatar galo oo loo yaabo hadalku bataba markaasuu sii xoogsadaa guddidii khayrka qabtay oo sida fiican u shaqaysay oo intii tabarteeda waajibkeeduna ahaa oo arrinka inay sidii ugu haboon oo ay u fududayn lahayd inta hore marka dalku inuu hore u maray jecelba waxaan ugu bushaaraynaynaa guul la gaaray oo weliba la taaban karo annaga waxaan kusoo dhawaynayaa xildhibaan cali si uu qodobadii heshiiska lagu gaadhay uu akri
haddaba guddidu iyada oo tixgelinaysa wadajirka xisbiga kana duunaysa sidii shirweynaha xisbigu ugu qabsoomi lahaa waktigii loo cayimay iyadoo dhammaan xisbigu mid yahay waxay guddidu markii ay dhegaysatay doodihii dhinacyada islamarkaana ay si baaxadle u daristay nuxurka khilaafku ku salaysan yahay waxay soo saartay go'aamadan kow waxa awoodda qabanqaabada iyo diyaarinta shirka iska leh guddida qabanqaabada shirweynaha waxaana guddidaas guddidaas mustambeed u noqonaya hoggaanka xisbiga laba iyada oo la raacayo dastuurka xisbiga waxay guddida fulintu ansixinaysaa afarta xubnood ee lagu soo daray guddida qabanqaabada saddex haddii loo baahdo wax ka beddelka dastuurka xisbiga waxa awoodda diyaarinta wax ka beddelka yeelanaya guddida fulinta waxaanay soo jeedintooda u gudbinayaan guddida qabanqaabada oo iyaduna u gudbin doonta shirweynaha afar iyada oo la dhowrayo wadajirka xisbiga waxay guddidu go'aamisay in dhammaan xubnaha hoggaanka oo kale ah guddoomiyaha afartiisa ku-xigeen iyo xogayaha guud sidooda loo daayo oo aan cidi kula tartamin isla markaana shirweynaha dib loogu soo doorto si loo mariyo sharciyada shan in cabdicasiis maxamed samaale uu ka mid noqdo guddida fulinta ee xisbiga lix guddida fulinta ee cusub waxaa soo magacaabaya hoggaanka xisbiga oo wada jira waxaanay kala tashanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan toddoba saddexda urur ee kale ah dalsan damal iyo ummadda waa in la sii daayo liisaska xubnaha golayaashooda dhexe si ay uga qayb galaan shirweynaha xisbiga ee soo socda saddexdaa xubnood hadalkiibay ku jireen saddexdaa ururo kuwi kalean hadalka ku jireen oo kumaanaan soo darin sideed sida uu dhigayo sharciga xisbigu ergooyinka shirweynuhu waxay ka imanayaan gobollada iyo degmooyinka waxaana soo xulaya madaxda xisbiga ee degmooyinka iyo gobollada iyo mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga u matelaya gobollada iyo degmooyinkaas sagaal soo xulista xubnaha golaha dhexe ee lagu dooran doono shirweynaha waxaa lagu soo xulayaa sida ku cad qodobka sideedaad toban guddida turxaan bixinta khilaafka xisbigu waxay dusha kala soconaysaa fulinta go'aamada ilaa inta shirku qabsoomayo
guddida aad sheegtay waa shirgudoonkii shirweynaha saddexaad shirgudoonku wuxuu jiraa inta shirku jiro mar hadduu shirku dhamaado shirgudoonka hawshan way dhamaatay laba cishuu shirku socday laba cisho hawshood ku dhamaatay shirkii wixii uu guddoomiyeyna dee dadkii degdada kun iyo laba boqol oo dhow bay ahayd ilaa lix boqol oo kalena way joogeen idinka saxaafaddu waa joogteen ummaddu way daawanaysay shirku laba qodob buu ka hadlay wuxuu doortay guddoomiye afar ku-xigeen iyo xogeeye iyo inuu ku daray golay dhexe boqol xubnood shirku arrin kale oo oo go-aamiyey oo codgeliyey oo ka dooday ma jirto qoladan hawsha dalkaasi ku dhammaatay waxay ahayd inay soo wareejiyaan dukumentigii shirka oo ah wixii doodihii sida u dhaceen sidii codka lagu kala codeeyey go-aamadii lawaalooba oo shirku soo saaree golaha dhexe xuladiisa haddii aanu shirki dhammaynin waxaa sharciga loo raacayaa xisbiga oo odhanaya waxaa soo xoranaya deegaamada daatana xisbiga kusoo ururinaya wixii khilaafadan xisbiga xalilaya qoladan waxaa laga soo hayay qura inay keenaan sharciyaddii wixii ay soo ururiyeen deegaamada hadday ka hayaan liisas ama khilaaf jirana inay noo keenaan shalay unbaa waxaan ka maqalay fiidkii shilay qabteen oo ay awooddii aanag ahayn oo dhan isku qaadeen oo ay leeyihiin guddigii fulinta oo meelo soo mareen aanay jirin iyo golihii dhexe ayaanu keennay waa kheyr sharci waa waxaan meella xisbiga sharci iskaga oolin waana gadare caddaana xisbiguna ma aqbalaayo wax jirana maaha iyagaana ku koobantay laga gudoomiye marka laga hadlayo shirweynihii saddexaad xisbiga lasoo gabagabeeyey de xisbigu wuxuu leeyahy golal dhexe iyo weliba fulin iyo xaqule cidda xaqa ule ee inay soo xusho amaba ay keento waayo mar haddii iyaga shaqadoodii saa tilmaatay ay ku dhammaanaysay xilligii shirka guddiga fulinta gudoomiyaha soo xora golaa dhaxaanaa saxiix labada midda maaha iyagu xaggee xisbiga jiraan waa guddi xisbi kamid aha ashkhaas xisbi kamid wey yaa awoodda ayaga usiiya si ay u faragelin karaan waa waxaan horar arag loo maqli karay waa gadara barira waa taa golaa dhexe deegaanada soo xulaya xisbiga kusoo urunaya naga inoo keenaya haddii uu khilaaf jiro xal baa loo raadinaya xisbigu ka midsan yahay oo loo saaray hadday dhan tahay si ay deegaanka kalena ku noqonayaan sharcigoodii marka iyagu awooddan aanay lahayn xisbiga meega maamula xisbiga meega madaxka ah soo ashaas xisbiga kamid urmay ahayn shir gudoonki waxay ahayd inay hawsha sharciga xisbiga ku qodanta waxay qabtaa shirka hogaamiya xitaa awood malaa shirka dhexdiisa wixii dooda la keena ayay qoraan wixii go-aanna way qoraan awood kale kumala marka waxa ay la yimaadeen waa wax aan arrin aan la qaadan karin oon xisbigana aanu aqbalayn gardarana ah laakiin sidaan ka warqabnay gudoomiye tan iyo intii shirku soo gabagabeeyey baa shirar isdaba joog ay lahaayeen goobo ka- goobo cayimano magaaladaa bay ku shirayeen waa laga warhayey maanahan wax laga warhayey shaqooyinkay hayeen si adiga ma lagaa talageliyey waxaa tilmaantay in aad ka maqasheen warbaahinta maalinta shalay aniga waxa iga wargeliyeen ma jirto waxaa nimankan ay ku maqnaayeen waxaan soo adbiradaynaa go-aanada xisbiga waana tii eighteen may iyo dabaaldegii hawla aynu kuma mashquulsanayn deetana niman waktigu ka dheeraaday oo soo wada wixii shirku wada yeelini karaan shan qodob oon shirka ajandadiisa keenin oonu ka doodin ayla shirkii baan sixiyey waa beentii qarniga ugu weynayd wey shan qodob oon shirku soo qaadin ajaradii dabaaga ayay ka soo saareen shalay af waxay ku leeyihin shirki baa sixiyey marka waxay xog ku jiraan saa tilmaantee waa ashkhaas ka mid a xisbiga kulmiye islamarkaana shir guddoonkii ahaa shirweynihii saddexaad ee xisbiga way ku dhawaaqeen waxaad ku tilmaantay inay garda- gardarro tahay islamarkaana aan ahayn waxaanay xaq u lahayn ma la xidhiidhay lahaata maya wixii ay ku hadleen sharci maaha oo waxay ku koob waa waxaan awood lahayn halkaas imay keenan aniga si official iguma imanin hudheer bay iskaga qabsadeen waxay doonaan bay ku hadleen dee iyagay ku koobantay aniga xisbiga mas-uuliyaddiisa iyaga dee u- u- wax uga dhegeysan maayo marka halkaas waa hadal nimankaa ku kooban iminka waxay ku dhawaaqeen liis warbaahintiina u galay maxaa tallaabaa xisbigaada guddoomiye ah guddoomiye shirweynaha lagu doortay adaa hogaanka waa xisbiga maxaa tallaabaa maxaa tallaabaa dee waa niman iska hadlay gudigii fulinta waa soo magacaabayna golay dhexaana dib baanu beerihii uga hubaynana wixii saxayo wixii qalada iyaguna dee waa nimankaa iska hadlay maalmahan ba waxaa jiray madar gudoomiye warbaahinta kusoo noqnoqonaysay musharaxnimada xisbiga cidda noqonaysa adigoo gudoomiyihii xisbiga ah waxaad shaacisay inaad u tartami doonto islamarkaana aad xaq u leedahay gudoomiye musharaxnimada xisbiga ee madaxtinimada madaxweynaha somalilandna wasiirka warfaafinta dhowr mar u hadlay waxa uu tilmaamay in uu madaxweynena musharaxa koowaad yahay ma kuu muuqato arrinkan inay arrinkaasi sal la leedahay maya xisbiga waa dimuqraadi tartankuna waa xalaal tartanka dee waaba wax loo samaysta xisbiga dimuqraadiyad waxa noo gala waa la tartamo taa maxay soo gelinaya nimankan qaladka ay galayaan qaladkan iyagu ku kooban yahay waa ashkhaas ciddii kale ay kula jirta ayaa soo bixi doonta laakiin anagu ashkhaas baanu haysanaa inay dembi ay galeen awood aan lahayn marorsadeen mana soconayso xubno kooban oo salaadiin oo kale ayaa ashkhaasba waxay muddooyinkan bay warbaahinta ku dhowr mal ku qoreen in ay adiga kusoo jeedinayaan madaxweynaha u tanaasusho iyada oo xukuumadda xubno ka midna iyaguna ay tilmaamayaan in madaxweynuhu sharaxan yahay islamarkaana uu dee madaxweynihii mar hadduu yahay uu soo noqon karo ku muuqato adiga seed u aragtaa tanaasulkaa lasoo halqaaday dee maxaa loo soo qaadaya mar haddii wakti doorashada joogo nin waliba xorbuyo tartamo ninkuna cidduu taageersan inuu fariisa sheegaya dadka ninkii fariisa cabira isaga cabirsay meeshan waa dimuqraadi haddii waktigii doorashada la yimaado qof waan soo sharaxaya qof waa xabuley hawl mala taas
labaad saad aad la socotaan waxaa halkan maanta isku yihiday guddigii fulinta oo saddex iyo labaatan xubnooda oo aan jecelnahay weliba hadhowbay muran iyo madhaneer iyo dad baa ka soo horsan lahaadeen dee inaad weliba tirsateen oo aad markhaati ka noqotaan saddex iyo labaatan xubnood halkaa fadhiyeen oo guddiyo fulinta saa la socotaan waxaa qabsoomay sideedankii bisha abril ilaa sagaalaatankeedii madaxweynihii xisbiga kulmiye wuxuuna ku qabsoomay hoggaanka maanta aan joogno macsoor annagu annagoo ah xisbi xukuumiga ah annagoo ah hormoodka isku qabna xisbiga hormoodka ka ah dimuqraadiyadda somaliland annagoo ah xisbiga xeerashiisa iyo nidaamkiisu ilaa laba kun sideedii ilaa maanta xisbiga keliya ee marjacle ee loo xeer iyo nidaam loo noqdo lahaa oo aan marnaba golihiisa dhexe iyo golihiisa fuliisa aynu muran gelin isla maantana aan ku qasbannahay inaan dimuqraadiyadda ilaalino inaan noqono saambalka ama hormoodka somaliland maarata xisbiyada qaranka waxaan mar walba aan ku qasbanahay inaan ilaalino shuruucda dalka iyo sharciga xisbiga u yaal labadaba shirweynahaygaasi sidaa sharciyaqaanadeedaas sheegeen waxaan marnay waddadii sharciga ahayd waxa weeyaan soomaalida waxa ku maamaadaa hadduu hadduu hargebi soo rogmay hargebi u qarsoomaa wixii annagu aan qoranayna waa de waa faalid oo qayb buu ka faalid yahay wixii ka soo baxay xeer qaran ka soo baxayna xeerkaa qaran baa iyaa qariyay waxa weeyaan waxaan halkaa ku dooranay amaa nagu doortay sidii xeer number fourlin dhigayay hoggaankii oo lix qof iyo guddigii fulinta oo isku afar iyo afartan hoggaan ku jira iyo golihii dhexe oo la aad halkaa ka intiinaba wada joogteen lagu caddeeyey halkii marka hore ka ahaa ka ahaa boqol iyo toddobaatan inta maarata tirada maarata ergooy imaanayda golaha dhexe ee lasoo xulayo marka laga reebo inta xil ku noqonaysa oo xeerkayga xisbigu dhigayo inta xil ku noqotahay waxa weeyaan guddoomiyaasha gobolada golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye kamida iyo hogaanka lixda hogaanku xilkay iyo ugu noqdaan tobankay ugu noqdaan marka wuxuu salku ahaa berigii hore boqol iyo toddobaatan waxaa halkaa laga dhawaaqood maqlayseen in boqol lagu kordhiyo maadaama xisbiga xisbi xaakim noqday somalilandna sida u dhala isku timida xisbigeegi waxaa nagu qasbanaaday urradii dalka hadhe o dhan ay kusoo biireen in la kordhiyo tirada golaha dhexe dabeed waxa halkaa laga caddeeyey ood miidiya ka ka duugteen in boqol iyo todobaatankii laga dhigay laba boqol iyo toddobaatan laga dhigay halkaa waxaa laga hasiiyey tiradii golaha dhexe sidii xeer foodhiin dhigayay in laba boqol iyo todobaatan lahay halkaa waxaa laga hasiiyey tiradii guddiga fulinta halkaa waxaa laga hasiiyey hoggaankii oo lambar wan halkaan ahaa iyadoo shuruucda saas tahay waxaan leenahay walaalaha iyago guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xeerka lagu doortay iyo shirweynaha lagu doortay unba guddiga fulinta iyo golaha dhexe maanta ku dhawaaqay xogeyaha gudaha isku yimaadaan bisha koodeeda waa waxaa lagu doortay kaa lagu doortay muuse iyo iyo maxamed lagu doortay kaa ay caddeeyeen shirguddoonkii aan ku dooranay kun iyo boqol iyo laba lixdan geerge isku yimid ay doorteen yaa lagu doortay sidii la sheegayay waxaan ku heshiinay mar haddii si xeerkii aan raacno aan sixinay golihii dhexe tiradiisii mar haddii aan sixinay guddigii fulinta haddaad ku noqotaan waxaa loo dhigay weliba guddiga fulintu waa shan iyo soddonkii hore baa loo dhigay iyo toddoba xubnood oo lagu daray iyo cabdicasiis iyo madaxweyne isagoo xilka ku ayan guddiga fulinta ka ah oo aasaasay xisbiga ah sidaasa ku ansaxday marka laleeyahay shan iyo soddonkii xubnood ee hore laleeyahay dee waa shaysa la yaqaano cabdiraxmaan cumar cali iyo maxamed ah wax murangalaya maaha waxaa lahay saaxiibadayo saad la socoteen in yar haddaa ku noqdo khilaafkaga xisbiga kulmiye ee muddada shirku ka qabsoomi lahaa waxay ahayd walaalahayoo rabay tala nin iyo laba leeyihiin annaguna waxaan lehay waa xisbi qaran oo loo wada leeyahay tala aynu wada leenahay aan shirka ku tegin waxay aakhir soo jiitataba taladii lagu wada lahaabee lagu yimida shirkii shirweyne xisbiga kulmiye lagu yimid waa taladay kusoo baxeen golaha dhexe kusoo baxeen xeerka xisbigaan dhigaya in degaanada ka soo jeedaan golaha dhexe ay soo igma ay soo doortaan xaqilma soo doorto suldaanma soo doorto waxa soo xula dadka ka maarata ka soo jeeda maarata madaxda sare qaranka ay kamid yihiin golaha wakiilada cidda gobolka ka jirta guddiga fulinta cidda ka jirta gobolka ka jirta wasiirada dadka xilka u igmaanaya xisbiga kamid a iyo xaqula inay soo xushaan waxaan ku heshiinay kolkii sidaa xeerkii loo asiiyey in lag inay soo ururiyaan shir guddoonku ay soo ururiyaan lagu ururiyo iyaga guddoomiye muuse bixi cabdi afkiisa ayuu ka yidhi shir guddoonoo soo ururiya wixii khilaafana soo dhameeya liiskoo shaandhaysan ood soo dhamaystirteen nagu soo wareejiya ma ribeynay xaaraanta ka tahay muddo bilay ku dhow labaatan cisho iyo ururleeyeen iyo magaca ururleeyeen maalin keliya guddoomiye muuse iyo guddoomiye maxamedka ay kama hadal way la shaqaynayeen nin walba wixii kaga hadalay liiskiisii waa ugeeyeen maalintii uu soo baxay liiskii inay idhahdaan hawshaaba looma dirin waa nasiib daro waxaan leenahay talo nin keliya ku yaala xisbi ku yeeshaa ma jira talada xisbigu lagu gaalada haytaa majority list minority xisbigii halkan buu fadhiyaa walaalahi waxaan leenahay xisbiga kusoo noqda guddoomiyaasheedadaa tihiin sidii sharcigu dhigayo nin walba xilkiisa iyo xeerkiisa maarata lagu ogol yahay halka qodob ee meesha ku jiray sidaa la sheegay waxa weeyaan dee xisbi consas buu gaadhay wuxuu ku xisbigu ku heshiiyey in madaxweyne guddoomiyaha xisbiga muddada shantana sane soo socota muuse bixi cabdi lagula tartamay waxaa kaloo xisbigu ku heshiiyey in musharaxa madaxweynaha uu madaxweynaha hadda talada hayaa oo dastuuriyan xaq u leh markiisii labaad inuu noqdo musharaxa madaxweynaha markaa waxaan qabaa in walaalayaay soo dhaafayaan wixii xisbiga ku heshiiyey waxaa le markaa talada kusoo noqda wixii xisbiga ku heshiiyena ha ka boodina maanta waxaan halkan idinku yeedhnay inaynu wargelinno ama aan ka ka gudbinno wargelin muhiima oo ah in shirweynihii xisbiga ee kulmiya xisbi xaakimka la qaban doono faahfaahinta iyo waktiga la qabanayna guddoomiyaha oo xaq u leh sida dastuurka udhigayo xeerka xisbiga uu dhigayo iyo halkan idinku sheegi doono
hogaankiisa mustambedkiisa golihiisa fulinta golihiisa dhexe xubnihiisa taageerayaashiisu iyaga oo culayska ummaddu ay ka sugayso iyo xilka ay saartay xeerinaya waxay fikir iyo fulin bay isugu geeyeen inay bixiyaan jawaab shaafi ah xilka ummaddu ay saartay ka sugayso uu aakhirka ku noqdo marjiciisa annagoo la tashanay madaxweynaha dhammaantayana arrintaa dhan walba ka qalin dalaaleynay ka axadnay waxaanu isku raacnay in shirkii golaha dhexe ee xisbiga kumiya la qabto tobanka bisha novembar laba kun iyo shan iyo tobanka oo salaaso ah
xisbiga kulmiye oo ah xisbiga ugu weyn ee maantana talada dalka ka haya xukunka haya xisbigii uu aasaasay ee uu hormoodka ka yahay uu hogaamiyaha maantana ka yahay madaxweyneheenna axmed maxamed maxamuud shiraayo waxa dhow oo uu dhowaan qabsanayaa shirkiisa golaha dhexe shirkiisa golaha dhexe ee qabsoomi doonaa ayaanu doonaynaa in aan in yar iftiimin ka bixinno iftiiminta aanu ka bixinaynaana ay noqoto saamaynta uu dalka ku yeelanayo saamaynta uu xisbiga ku yeelanayo shirkaasi iyo waxa looga baahan yahay in la fahmo in shirkaasi shaqada lagu qaban doono marka ugu horreysa madaxweyneynu leenahay madaxweyneheenu waa axmed maxamed maxamuud siraanyo maantana dalka isagaa jooga inta aynu ognahayna musharaxeennu waa isaga musharaxeennu waa madaxweyneheena axmed maxamed maxamuud siraanyo marka la gaadho shirkaasi maadaama uu axmed siraanyo yahay hogaamiye tiir adag u ahaa dimuqraadiyadda dalka ka dhaqangelaysa waxaad dareentaan inay maraan badan dimuqraadiyaddaa iyo tartankaas iyo dhaqankeenna oo aan u baranini xanaf yar isku reebaan ama ay yimaadaan isxagxagasho yar isku dhacdhac keeni karaa ereyo iyo dhawaaqyo iyo dhaqdhaqaaqyo aan marmar ina farxad gelinin waxaanu doonaynaa inaannu ka digno madaxweynuhu ogol yahay in golahaasi golaha dhexe ee la imanayo sidii caadiga ahayd tartanka muwaadiniinta xisbigaasi ka mid ahay ay ku tartami karaan iyaga oo xor ah iyagaoo xaqa ay leeyihiin ay ka mid tahay distooriga ah iyo xaqa xeerka xisbiguba siinayo inuu muwaadin weliba iska sharaxi karo oo uu isu sharaxi karo hankiisu halkuu marba ku siman yahay oo aan loo fahmin shaqo qof doonanayo oo aan loo fahmin xil qabiil helayo ama qabiil ku faa'iidayo ama qabiil ku khasaarayo sidaa maaha waa xil aynu wada leenahay waa xil qaranku wada leeyahay waa xil la doonayo inay ummaddu oo dhammi wada dareento inay wada leedahay waana mas-uuliyad culus ilaahayna haynagu asturo shirkaa golaha dhexe
bahda saxaafadda annagaa idiin yeedhnay annagoo shir jaraayid halkan ku qabanayna oo ah xubno ka tirsan hoggaanka xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed xaaji yuusuf u aabeeye iyo anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad cabdiraxmaan maxamed taliinle waxaa halkan nala fadhiyaa xubnihii xubno ka tirsan guddida fulinta ee xisbiga kulmiye intaa haddaan ka gudbo anigoo taa idinka mahad celinayaa imaatinka aada noo timaadeen waxa aan jeclahay inaan halkan xoogaa xoog waranaa xilkii nasaaraa ee aada ummaddu noo idmatay inaanu xoogaa xog warana ka siino waxayna ku bilaabantay annagoo sanad iyo badh xisbiga ka maqnayn uga maqnayna cadaalad darri dhexdiisa ka jirta oo xukunkii layska maroorsaday ayaa maalin maalmaha ka mid ah aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin annagoo airbortka joogna waxaanu isla soo hadal qaadan inaanu iscanaano war sidana si maahe maadaama doorasha soo dhowdahay degdeg aynu u kulanno waa maalintii madaxweynuhu imanayay taa markaanu isla qaadanay labada murashax ee hogaanka ka tirsan dib baanu u dhiganay afartayadii kale oo aniga iyo maxamed iyo waabey iyo xasan saciidaha hoteelka leykacasalmaan labaadii ku kulannay arintii baanu isla qaadanay madaxweynaha laftiisu markuu yimi isaga oo madaarka ka hadlay oo uu yidhi xisbigu waa xisbi dimuqraadiya aniguna tartankiisa dhex baan ka ahay waana loo baratamayaa waxaa la diyaarinayaa saaxaddii lagu kala hadhi lahaa shirkii tobanka noofembar qabsoomayeyna waa in lagu sii talagalaa dadka loo sii bisleeyaa registrationka la dhammeeyaa madaxweynaha waanu is aragnay maalinta aanu is aragnay gelinkii horena gudoomiyaha xisbiga ayuu saacadii hore la kulmay iyo habeenimadii ka horeysay labada geesoodba wuxuu u bisleeyey in saaxad kulmiyanimo ah oo cadaalada oo beratan xoroo xalaala in la diyaariyo annagana sidii buu noo sheegay guddi ahaan buu noo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee axmed xaaji calina waa nagu xoojiyey wuxuu yidhi waa arkiifiyada maadaama uu kongareskii guud guddoomiye ka ahaa wixii tala iyo tusaale ana wuu idinku biirinayaa shantii naasi wada fadhiista gelbis baanu ku tagnay xisbiga maxamed kaahin iyo xasan saciid shirkii wuu noo bilaabmay odaygiina markuu noo faataxeeyey wasiirka gaashaandhigu waa naga tegey run ahaantii halkaa maalinta wixii ay hore u qabteenee naga horreeyeyna waanu ku bogaadinay waxaanu nidhi howl baad qabateen keliya waynu kala maqnayneen maadaama aynu kala maqnayn oo hadda taladii laysku soo gaadhay ragga technicianska ee hawsha wadaana waa raggayagii hadday tahay mustafa waxdad hadday tahay xildhibaan maxamuud jaamac warfaa aada iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa hawshii aada qabateen keliya maadaama aynu kala maqnayn oo laba garab kala ahayn si hawshu u fududaato annana waxaanu soo magacaabaynaa laba xubnood oo xoojina oo nimankaa technicali la shaqeeya wixii hore u tegey review gareeya waxa soo socdana finishing toucheska sameeya markaa tirada golaha dhexe isdiiwaan gelisay boqol iyo konton boqol iyo meelahaasay maraysay markii aanu taageerayaashayadiinu nidhi ka qaybgala registrationka maalintii labaad laba boqol iyo labaiyo konton bay ahayd maalintii saddexaad saddex boqol iyo wax la jiray gaadhay run ahaantii annaga oo xusnaniyo jecel in aanu u diyaarino murashaxiinta saaxad ay ku kala beratamaan oo golaha dhexe markaa xisbiga kulmiya uu kusoo doorto murashaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxay ka suurtageli weyde garabkiisii fadhiyey meesha diidayna inaanu xubno ku daro si transparency meesha uga muuqato waxa ayaan daro ah haddiiba aanu arintaas soo hadal qaadnay dhaar iyo fadhigii oo ay ka kacaan inay ka xanaf siiyeen waxaa markaan ujeeddada kusoo dhawaado waxaanu ku nidhi run ahaantii idinkuna garabbaad ahaydeen murashax baad leedihiin annaguna waanu idinka maqnayn murashaxiin baanu leenahay si sidee baa xeegana xeega u noqotaabaa layidhi ilkana u nabadgalan sidaynu isu aaminaa taageerayaal badan baanu leenahay golaha dhexe aqlabiyadiisii iyo guddidii fulinta aqlabiyadeedii intuba annagay nala jiraan waana kuwa xisbiga ka maqnaa maanta haddaynu wax isku darayno oo xisbigii midaynayno wax lagu wada caloosan yahay waa inay meesha ka dhalataa taasi waa ka suurtageli weyday waa diideen weliba guddoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu soo jeediyey robosal wuxuu yidhi aniga waxay la tahay maalintii hore markay deadlock noqotay oo maalintii labaad aanu ismari weynay aniga waxay ila tahay laba xubnood waa guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo xogeyaha guud inaynu ku xoojino nimanka iminka hawshooda taasi waa mad ta labaad optionka labaad waxa weeye inaynu kalaba wareegno oo inagoo ah hoggaanka shaqadaba la wareegno oo maadaama aynu inagu nahay hoggaankii xisbiga wixii horena wada review garayno waxa soo socdana wada daadiino tii waanu la qaadanay waxaan ku idhi optionkaa labaad mar haddii aad diideen in laba xubnood aanu ku xoojino nimankaa optionkaa labaadee ah in aynu la wareegno innaga kaadirkii iyo taageerayaashii iyo golihii dhexe ee xisbiga iyo guddigii fulintuba intuba ina sugayaan inagoo hogaan ho- hogaankiya aynu la wareegno hawshiina gallo tiina marka unfortunately way la qadhaadhaan gudoomiyaha proposalkii uu soo jeediyey dibgurashuu bilaabay arintii halkaa markay gaadhay aanu isla dhaafi weynay qodobkii u horeeyey ee ahaa sidii hawsha loo daabihin lahaa ee ay qir iyo qir noqotay run ahaantii waanu ku kala kacnay sidii baanuna ku kala maqanay waxaanuu sheegaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in arintu ay ka socon weyday ragga maanta xaruntii xisbiga fadhiya ee le waxbaa transparency oo jira wax ka jiraa ma jiraan taagunta anagaa soo xaadhnay waxbay huurinayaan waxbay dul fadhiyaan waxbay qarinayaan run ahaantiina markaanu isla eegnay xubnaha golaha dhexe difference noo dhexeeye ma jirin saddex boqol iyo toddobaad iyo saddex boqol iyo toddobiyo sideetan iyo saddex boqol iyo sagaashan oo tirada guuda ayay ahayd laakiinse technically in hoos loo digo dadkii dhintay dadkii ka baxay ee axsaab kala galay dadkii labada xil isku hayay xilka wasiirnimo iyo xilka beeleed sidii loo buuxbuuxin lahaa technically inaanu isaga nimaadno taa waa diideen meeshii waxay u ekaatay markaa nimankaa odayaashii inay gelbis ku hayaan murashaxoodii ay wakiilka ka ahaayeen ay doonayaan in lasii gelbiyo la geeyo xarunta taageerayaasha xisbiga kulmiye ee golaha dhexe xubnihiisii intaba majoritigeedii halkanay joogtaa annagu waxaanu diyaar u nahay caburid ma ogolin wax la hadoodila ma doonayno wax transparency baanu doonaynaa madasha doorashadana waa tegaynaa cid nagaga nasiib rooni ma jirto kalsoonidii kaadirka iyaga iyo xubnihii golaha dhexaanu qabnaa laakiinse ummadda somalilan xisbiga kulmiye waxaanu u sheegaynaa marnaba sinaan cadaalad dimuqraadiyad inaan lagu hayn xarunta aanu soo aragnay gunteediina soo taabanay intaa waxaan kaga baxaya kusoo koobaya waa mawduuca waxaan hal- hadalka kusoo dhaweynaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye da runtii gudoomiye ku-xigeenka saddexaad cabdiraxmaan xildhibaan cabdiraxmaan taliya laa dhameeyey sidii ay hawshu eh, badankeedii yidhi En marka shir la qabanayo waxyaalo fara badan baa ayaa ayaa ayaa hawl maalmeed ah shaqooyinka had iyo jeer waa la kala qaybsadaa bar waa arrimo technical ah oo ama sida loo registrationka loogu sameynayo xubnaha golaha dhexe sida loo diiwaan gelinayo sida liiskii loo hubinayo sida kaarkii loogu sameynayo sida lambarka loo siinayo howlahaasoo dhan waa howlo technical ah midna waa s- qaabkii uu shirku u qabsoomi lahaa madashii uu ku qabsoomi lahaa ciddii wadi lahayd budgetkiisii in- muraaqibiintii ciddii hawshaa geli lahayd labadaa howlood baa horta ugu muhiimsan marka shir la qabanayo waxaa haddaba xasaasi ah oo arrinta lambar one ah oo priority ah marka shir la qabanaya habka technicalka ah ee loo maamulo ayaa priority ah oo muxuu yahay habkaasi waa in qofkii la diiwaan gelinaya golaha dhexe la hubiyaa lambar la siiyaa la sh- la sawiraa maxay ahayd toil la hubiyaa qofka kale ee tartamayaasha ee musharaxiinta kaliyina waa inay si feera arrintaasi ugu dhacdaa sidii aad markaa ogeydeen waa anagii guddi noqonay hog- laysugu kaayo yeedhe afarti afartiyadii hogaanka gudoomiyaha ko- een, gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin aniga cabdiraxmaan taliyale iyo xasan siciid layidhi hawshaa wada cadamina lagu xoojiyey kulankii horreeyay aanu samaynay waxaan isla garan inaanu ajanti samayno ajantii waxaa ugu muhiimsanaa sidaa ogtii waa anagii eegnay qaabkay u socdaan wax maalintii hore ee arrimaha technicalka ah sidii ay noo sheegeen markaas ay yidhaaheen buwaagtaasaanu ka jiraa waanagii anaguna ka hadalay waxaanu markaa anagu s- maalintii hore soo bandhignay ka hogaan ahaan afarteennuna aynu hawshii xusbiga ee een, sidii loo qabanay iyo hoolashii iyo budgetkiisii iyo hawshii gallo arrimaha technicalkaana maadaama musharaxiintu xaq u leeyihiin inay shakiga ka baxaan aanu ku kordhinno labada xubnood ee hadda sii wada ee xogeyaha golaha dhexe oo u sii wada maxay ahayd toy aan la dooran laakiin si kumeel gaara hawshii u sii wada iyo gudoomiye ku-xigeenkii golaha dhexe waa inaan laba xubnood oo technical ah oo la hubiyo ku kordhinaa maalintii hore gudoomiye ku-xigeenku wuu nala qaatay maalin labaadii waxaanu isla soo noqonay iyadoo ay arrinkii halkii ka bedeleen oo yidhaaheen afarteenna ayuunbaa howlaha kala wadayna technicalka labadaa nin wadaana sidaasay u wadayaan halkaa waxaa nooga caddaatay markii aanu isku mari weynay laba casho waxa muhiimka shirka marka laga hadlaya shir la qabanayana waa arrimaha technicalka ee la diiwaan gelinayo qofka la sawirayo labadaa nin ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xasan saciid waxay isku raaceen inaan labadaa qof lagu kordhin meesha marka markaanu anagu ka shaqeyno xisb shirku siduu qabsoomayay aanu bajetkiisii ka shaqeyno haddaan hogaanka afartayadii nahay dee waxa bannaan oo maran oo layska wataa ciddii maxay hayto diiwaangelinaysa wax oo marba tale layska sheegayo laodhanayo waxa la intaasaa la diiwaangeliyey xataa waxaa la diiday inaan review ku samayno oonu dub u eegno arrintaa markaa dadka waxaan u caddaynaa halkaa labada xubnood ee hogaankii way diideen markay la tashi soo sameeyeen in laba xubnood lagu kordhiyo waana halkay hawshu ka muhiimka ahayd waana halka hawsha laga garanayay inay wax qaldan yihiin kale halkaa waxaa ka cad inay wax qarsanayaan oo ay wax qarsanayaan waxaa kaloo raaca dee shirka marka la qabanayo shurika waanu qaban jirnay kulmiye dhowr iyo toban sanadood baan ahay guddi fulmiyeed baa jirto dee soo fadhiisan jirtay oo mandatekeeda ay tahay mandatekeeda ay tahay inay hawlahan hawl maalmeedka socodsiiyaan ma jirto guddi fulineed hogaanka iminka jira wiigna wargareeyey shaqadoodiina ugumu yeelin markay sidaa tahay haddaanu nahay labadii xubnood ee halkan hogaanka ah ee iminka fadhiya dee waxaanu garanay arrintaasi inaanu taageerayaashadiina u sheegno aanaan u qarin arrintaasi ay khalad tahay uu afduuban yahay shirku ama madaxweynaha ugu yeeraan ama cid kale ha ugu yeeraan hawshaasi hawl transparent ah maaha wuxuu shalayto lahaa guddoomiyuhu musadexi waxa isdiiwaangeliyeen saddex boqol iyo tartan si ay isu diiwaangeliyeen lambarkii maalintaa markaan sidaa u eegnay intaasoo dhan dee gooray buuda xataa dee ma jirto waxaan markaa ugu baaqaynaa hawsha halkaa lagu qarsanayaa inaanay cadaalad ahayn inaanay feer ahayn taradambana de waanu sugiima doonaa waxaanaanu ka hadli doonaa haddii kolbaa howlmaalmeedka soo kordha waxaanaanu anagu diyaaru nahay haddii aanu nahay hogaankan inay musharaxiintu helaan gole feerah oo cadaalad ah oo si wanaagsan loogu tartamo oo maxay ahayd si wanaagsan oo nadiif ah ay markaa loogu gar qaado laakiin maaha guddoomiyaha inuu noqdo siidhuo leh inuu haddana noqdo qofkii kubadda ciyaarayena dee maaha marka arrintaas weegeyna waa arrintaa aad iyo aad baa umahadsantiin
waxaan maanta halkan isugu ka yeelay inaan laba kelmadood ka nidhaahno arrimahan maanta socda oo ay ugu muhiimsan yihiin warbixintii shalay ay bixiyeen labada hoggaan ee garabka iyaga ah talyanleh iyo waabeeye oo aanu u dooranay sidii madaxweynuhu markii hore uu nagula tegiyey in afar xubnood iyo cadami ay maamulaan oo dhex ka noqdaan hawsha ka socota xisbiga oo marka hore ninuu afduubnay waanu aqbalay waxaa lagu heshiiyey in laba xubnoodoo kale aan kusoo dirsano maadaama laba xubnoodoo kale ay la shaqaynayaan labadaydi waa la diiday sidaa la socotaan labadii hogaan ee aana masilaya garabkayga ahaa waxay markaa goosteen maadaama aanay jirin saaxad xalaala oo lagu tartamayaa oo noo bannaanay ayna jirin oo wixii la huursan tahay transparency ayna jirin cadaalad iyo saaxad bannaanay ayna jirin inaannu anana ku taageero talada ay gaadheen waxaa noogu muuqataa inaanay maanta ka muuqan sida wax loo wado in la doonayo in cadaalad iyo xaq lagu maamulo tartanka ah oo tartankii u afduuban yahay oo nin u afduuban yahay tegisuu shalaysa madaxweynuhu tegey uu sii gelbiyey murashaxii kale qudhideeduna ay falxumo badan keentay oo aan loo baahnayn inuu madaxweynuhu muujiyo inuu dhinac yahay waxaanu leenahay haddii aan arrimaha socda ee maanta aan u aragnay inay cadaalad darada tahay inay xaqdarada tahay aan laga joogsan waxay u hogaaminaysaa inuu xisbiga noqdo sidii albaabkii taagan sidii wasiirkii shalay sheegay udub waxaana noogu muuqataa haddii aan arrinkaa laga noqon annana wixii nala gudboon baanu yeeri doonaa laakiin marka waxaanu jecelahay dad nabad jecel dad xushmaynaya dad ku jira dadaal inay xaq iyo xalaal tartan ah galaan oo loo siman yahay oo saaxad bannaan oo hor ah lagu tartamo laakiin maanta siday wax u eeg yihiin iyo meeshaa la afduubay waxay ugu muuqataa inaanay ka muuqan tartan xala
wax nasiib darro ah maanta oo shirkan talaayadan qabanayo in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo go'aan ka soo baxay sheegayo dalka inaan doorasho dambe laga qabanayn amaba xisbigii kulmiye ee doorashadu ka dhici lahayd ee aanu ahayn murashixiintiisa aniga walaalkay axmed kitaandho agtayda jooga walaalkay maxamed biixi yuunis iyo rag kaleba in go'aan ka soo baxay madaxtooyada lagu diidan yahay tartankii oo xisbigii qof loo xidhayo arrintaasi oo muddo toddobadii biloodee ugu dambaysay ama sanadkii ugu dambeeyeyba soo socotay oo maalinba meel soo joogsanaysay ayaa go'aankii ugu dambeeyey xalay madaxweynuhu ku gaadhay in tartankii xisbiga ee furhaa uu xidhay xisbigiina murashax uu ka yahay qof keliya oo isagu uu calmaday taasuu macnaheedu yahay walaalayaal sidaanu maalintii sabtida ahayd aniga iyo walaalkay kijaandha iyo walaalkay maxamed bixi yunis aanu ku qabannay casuumadda hudheel guuleed eed ogeydeen in technico iyo la geliyey aal aalyuu hudheelkii aanu ku samaynay qadada oo maansoor ahaa oo markii dambenana lagaga daba yimid guuleed hotel oo dirqi raggu ay ku baxeen oona loo diiday inaan si xorriyada u hadallo halka maalin walba madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha xisbigu ay qada beelaysan magaalada iyo dalka ka qabanayeen waxaad walaalayaal ogeydeen inaanu annagu sabiray in technico iyo aal alyuna la geliyey baad ogeydeen wixii oo dhan intay ka soo gudubtay xalay madaxweynihii qaranku si qoys buu shir ugu galay madaxtooyada isaga oo leh dalka taangi iyo dabaabaad iyo aalyuu baa lagu xukumi doonaa aniga dabaday doorashadii waan xidhay dimuqraadiyaddii waan xidhay xisbiga kulmiyana shaksi buu xidhan yahay markaanu nahay murashi ayuu madaxweynaha laga haya markaanu nahay murashaxiintii xisbiga kulmiye aniga iyo walaalkay axmed kijaande iyo walaalkay maxamed biixi yunis waxaanu go'aansannay inaannu ummadda u sheegno intiina taageersanayd kalsoonaanu ku qabnay xisbigayaga haddii la tartamo inaanu ka soo baxno boqolkiiba boqol waan u sheegay ummaddayda maalintaan iska casilayay xilkii wasaaradda madaxweynuhu ii magacaabay waxaan arkayey ildheer ayaan ku arkayey waxa ka soo socda madaxweynaha dictatornimada soo socota iyo dalku halka uu u sii socdaan arkayey ummadayda waan u sheegay inaanan xilkaa qabanayn waxaanan u sheegay ummadayda inaan murashax madaxweyne xisbiga kulmiye ka taaganahay xalay wuxuu madaxweynuhu go'aamiyey tartan dambe xisbiga inaanu ka jirin taasoo macnaheedu yahay tartan dambe oo axsaabeedna ma jiro dalka aal aalyu iyo dabaabada laga xukumayaaba madaxweynuhu leeyahy waxaan u sheegaya ummadda waxaan u sheegayaa madaxweynaha inaanu kursiga uu ku fadhiyo dabaabaad ku fuulin inaanu kursiga uu maanta ku fadhiyo madaxweynaha ku yahay inaanu ku iman aal aalyu waxaan u sheegayaa madaxweynihii isaga ka horreeya daahiryaale ka ahayd inuu xilka ugu wareejiyey si nabadgelya doorasho dhacday oo xol oo xalaala oo geeda hoostii inta la tegay dadka walaalayaal codna si yala lahaa inuu kursiga ku yimid baan u sheegaya waxaan u sheegayaa inaan aal aalyu dalka lagu sii xukumi doonin laguna xukumi doonin isaguna aanu kursiga taa ku fadhiyin waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne way kaa hoostay madaxweyne way kaa hoostay waana kaa qaldantay waana nasiib darro dadka kula teliyeen ee si xun bay kula teliyeen xisbiga kulmiye dadkii u soo halgamay baan ka mid ahay dadkii aasaasayaashiisa habaan ka mid ahay ragga maanta uu doonaya madaxweynuhu inuu xidhaana raggii xisbiga xilliyada dambe yimid bay ahaayeen waxaan leeyahay madaxweyne annagu doorasho xol oo xalaala oo xisbigaa ka dhacda ayaanu doonaynaa hadday ka dhici weydo madaxweyne adna ku fadhiyi maysi dabaabaad iyo alaaliyu ummaddu way ku dooratay waxay kalsooni bay ku siisay kalsooniday ummaddu ku siisay waad lumisay waxaad ku luminaysaa dadka maanta talada ku siinaya ee kuleh reer hebel hebel bay wataan reer hebel hadday hebel wataan cod xisbiha ku soo saaraan hadday run tahay ummaddu annagayna wadataa oy codkiina siisay oo shalay awgaya ay kugu siisay oo maanta kursiga aad ku fadhidaa qofka wax isla hayaana ummadda cod ha ka doono dabaabaada iyo alaalyu dalka lagu xukumi maayo waxaan leeyahay ummaddayda u sheegaya oo ragga walaaladayanu murashaxiinta ahay aanu wada ahayn u sheegayaa annagu tartan tartan xora oo xalaala oo xisbiga kulmiye gudihiisa ka dhaca oo ninka xisbiga kulmiye golihiisa dhexa ka soo baxaana tartan ula gala murashaxiinta kale ayaanu rabnaa ma rabna dabaabaad iyo aalalyu laguma noqonayo madaxweyne ragga ninka waxa islahaya ee murashax madaxweyne inuu noqdo doonayaana waa inuu ummadda u sheegaa wuxuu ka iibinayo waa inuu ummadda codkeeda kasbadaa ee waxaan anigu hadalkayga kaga baxayaa qalad baa ka dhacay xalay madaxtooyada qaladka xalay madaxtooyada ka dhacay xalay ugumay horrayn ugumanay dambaynay sanadkii ugu dambeeyey o dhan qaladkaasi u socday waanu arkaynay waanu ka digaynay waanu ka talinaynay koliyo hoos madaxweynaha waa loola hadlay laakiin nasiib darra madaxweynuhu in kooban ayuu hadalkoodii maqnay hadday shaanidii madaxweyne kaa cabsi gelisay waxaan kuu sheegaya wallaahi tu kale oo ka cabsi weyn baa iman doonta haddii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda la ilaalin waayo oo dadka codkooda la ilaalin waayo taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa dadka aniga i taageersan waxaan u sheegayaa murashax madaxweyne ayaan ka ahay xisbiga kulmiye een aasaasayaashiisii ahaa axmed igama hor joogsan karo cid kalena igama hor joogsan karto hankaasaan qabaa waad mahadsantihiin xaqaa guulaysanaya ummaddu cidday rabtaa guulaysanaysaa ida ashacbu yowman alaada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar waanaad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat
maanta qoradii kulmiye way mudeeyeen markii shirweynaha bakeeyey hadalkii badan wuu soo gaabanayaa waxaan u malaynayaa odaygiina weliba musharax maaha isna wiga tabadi inuu idaamin doono inaan xisbiga musharax ka ahayn kollayse waxaan u malaynayaa inuu meel ku hubsan doono ciduu nabarka soo taaban doono wadani dhaleecayn wuxuu u baahanay iyo dawlad baa waxaa tiye dadka wixii lagu qabsan lahaa baa laga barnaamijyada soomaaliga u baahan tahay dhegeystayaal intaa waxaa ku eg barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay khilaafka tartanka musharaxnimo ee xisbiga kulmiye waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ah abdulqaadir xuseen guuleed intaynu dib hawada ugu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo